Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa hoos u dhacay qiimaha shidaalka waxaana litirkii la gadayaa wax ka yar hal doolar halka uu mararka qaar gaaray hal doolar iyo bar waxaana ganacsatada shidaalka ay sheegeen in isbedelka ku yimid qiimaha shidaalka ay qayb ka tahay in ay heleen dalabyo badan islamarkaana qiimaha shidaalka uu hoos u dhacay haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada shidaalka oo ka warbixinaya hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka shidaalka waa adiga qiimo aada u hoose ayuu joogi jiray mar dhexoo aada u qaliibo wuxuu gaaray heer fuustadii laba boqol iyo sideetan halka awal fuustadii laba boqol iyo lixdan doolar meelahaas ay ahayd adiga wuxuu ku dhawaaday laba jibaar hadda laakiin xoogaa hoos u soo laabtay hoos dhaca aad weynu sameeyey fuustadii boqol iyo sideetan boqol iyo sagaashan la kala siistaa liitarka halka adiga uu ka ahay hal doolar iyo cafar tanagoo kale labaatan iyo sideed doolar ilaa soddon uu u dhexeeyey liitarkii sagaashan iyo sisti ilaa sagaashan iyo sinti ama dhibic sagaal ama dhibic sagaashan iyo shan saas wax saas uu dhexeeya tanagoo kale toban iyo sagaal xuseen khaliif warsame waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada dhuusamareeb ee gada maciishada quutul duruuriga waxa uu sheegay in maciishada oo dhami uu ku yimid hoos u dhac ballaaran xilligan aan ku jirno waxaa jira waxyaalo badan oo isbedelay hoosdhac aan ka dareemeyno waxyaalo badan dib u laabatan way jiraan waxalataa waxaa kamid a waxyaala maxaan kuu sheegaa sida raashinka oo kale bagaashka oo kale hoos dhaca ku yimaaday iyo cuntadan la yidhaahdo maxaan kuu sheegaa maxaan kuu sheegaa oo qolof kale laftirkeeda hoose u dhacday laakiin waxyaalo kaca way jiraan sida hadda sokortoga dib u laabatay marka isbedelka cunadu mar kastaba meel kuma eka laakiin haddii hoos dhac yimaado wax walba isbedela ugu dambeyntii cabdisalaam firdho oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga dhaqaalaha ayaa isna dhankiisa ka warbixiyey isbedelka ku yimid qiimaha shidaalka iyo sidoo kaleeto maciishada markii marka uu shidaalka khaaliyoobo waxaa la yidhahdaa maciishada waa qaaliya meesha marka maciishadu ay ka qaaliyoobaysa waaye koostiga waaye masala markii uu shidaalkii khaaliyoobo maraakiibta oo raashinkii iyo badeecadihii kala duwanaa soo qaadaya koostigii ay kusoo qaadayeen uu ku dalaacmayaa increase ayuu ayuu noqonayaa markii marka dekedda uu ka soo dego gaarigii qaadi lahaa wuxuu ku qaadaa number lacagtii hore shala ku qaadaya lacag ka badan ayuu ku qaadaa shaygii marka haddii uu labaatan doolar oo kale sonkorta ku imaanaysa labaatan iyo shan doolar oo kale ku timaado hadhowdii marka qofkii wax iibinaya waxuu sameynaa marka maadaama koostiga markaad shayga ogaato lafaha uu kugu fadhiyo ayaa waxaa la saaraa wixii macquul ah